bismi illaahi raxmaan iraxiim duhur wanaagsan khiyaarta hawada naga dhegaysanaysaay waa saddex iyo tobanka bisha afraad sanadka laba kun lix iyo tobanka qodobada wararka uu radio muqdisho idiin haya waxaa ka mid ah dowladda maraykanka ayaa shaacisay dilka labiyo toban ka tirsan maleeshiyaadka argagixisada ah ee al-shabaab oo ay ku dileen howlgal ay ka sameeyeen deegaano ka tirsan gobolka jubbada hoose ee degmada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose ayaa laga dareemayaa horumarka dhinaca bulshada ah kadib markii dadaallo lagu xoojinayo ammaanka ay ka sameeyeen ciidamada oo gacan ka helaya qaybaha kala duwan ee bulshada ee degmadaasi iyadoo halkaasi ay gaadheen markii ugu horraysay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka shabeellaha hoose maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa sheegay in toddobaadyadana soo aadan lagu xorayn doono maleeshiyaadka argagixisada ah ee al-shabaab meelaha farakutiriska ay kaga sugan yihiin gobolka baay xilli wasiirre ka tirsan maamulku ay ku sugan yihiin degmada bardaale halkaasi oo kulamo ay kula leeyihiin qaybaha kala duwan ee bulshada iyo mas-uuliyiinta maamulka qaybaha bulshada ee ku dhaqan puntland ayaa soo dhoweeyay qodobadii ka soo baxay shirkii madasha wadatashiga qaran ee shalay lagu soo gebagabeeyey magaalada muqdisho qaar ka mid ah haweenka magaalada gaalkacyo ayaa maanta gurmad samafal u sameeyey boqolaal qoys oo ay saameeyeen abaaraha ku dhuftay qaybo ka mid ah gobollada mudug iyo galgaduud ee bartamaha dalka madaxweyne ku-xigeenka maamulka puntland ayaa maanta ka qayb galay munaasabad ay ku qalinjebinayaan ku dhowaad konton arday oo ka qalinjebiyey kuliyadaha dhaqaalaha iyo horumarinta bulshada ee jaamacadda puntland state university ee gobolkaasi maamulka magaalada boosaaso ee gobolka bari ayaa ololo nadaafadeed ka sameeyey mid ka mid ah xerooyinka barakacayaasha ee magaaladaasi iyadoo dadka xeradaasi ay ka cabanayeen dhibaatooyin la xidhiidha nadaafad darrida intaasi waxay ahaayeen qodobadii wararkeenna ugu darfuranaa u diyaargarow wararkaasi oo faah-faahsan oo goor aan idiin ambaqaada insha allah
waxaad ka dhegaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjadda f m k dherarkeedu yahay sagaashanka megahartis dhegaystayaasheenna ku kala nool qaaradaha afrika eshiya iyo yurub waxay si nadiifa nooga maqli karaan aaladda satalaydka adduunkao dhan waxay si toosa nooga maqli karaan barta internetka qaybta life streaming guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa rediyo muqdisho ka dheeho boggeena rediyo muqdisho net iyo ciwaanka aan ku leenahay facebooka rediyo muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
duhur wanaagsan mar kale khiyaarta hawada nagala xidhiidhaay dowladda maraykanka ayaa shaacisay dilka labiyo toban ka tirsan maleeshiyaadka argagixisada ah ee al-shabaab oo ay ku direen howlgal ay ka sameeyeen deegaano ka tirsan gobolka jubbada hoose wasaaradda difaaca ee dowladda maraykanka ee bentagonka ayaa afhayeen u hadlay oo lagu magacaabo jefes davis ayaa waxa uu sheegay in ciidanka militariga ee waddanka maraykanku ay dileen labiyo toban ka tirsan maleeshiyaadka kooxda argagixisada ah ee al-shabaab kadib markii howlgal gaadma ay ka fuliyeen deegaanka cabdalla birole oo ka tirsan gobolka jubbada hoose afhayeenka ayaa intaa ku daray in howlgalka maleeshiyaadkan lagu dilay oo ka dhacay halkaasi maalmihii isniintii iyo talaadadii islamarkaana ujeeddada goobtaasi ay u beegsanaydan ay ahayd maleeshiyaad ay ku maleegayeen weeraro ka dhan ah ciidanka dowladda maraykanka ee jooga soomaaliya howlgalka lagu laayay maleeshiyaadkan oo ay fuliyeen ciidanka waddanka maraykanka ayaa sidoo kale waxaa gacan ka geystay ciidanka kumaandooska ee soomaaliya kaasi oo ka dhacay meel dhinaca waqooyi ka ah magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose weerarkan ayaa waxa uu qayb ka ahaa weeraro si gaadmaa loogu qaadayo xarumaha ay argagixisada al-shabaab ku leeyihiin dalka soomaaliya si loola dagaalamo argagixisada al-shabaab oo looga ciribtiro guud ahaan geyiga soomaaliya degmada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose ayaa laga dareemayaa horumar dhinaca bulshada kadib markii dadaallo lagu xoojinayo ammaanka ay ka sameeyeen ciidamada oo gacan ka helaya qaybaha kala duwan ee bulshada ee degmadaasi iyadoo halkaasi ay gaareen markii ugu horraysay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka shabeellaha hoose haddaba wariyahayaga maxamed cali cumar jubba oo ku sugan degmada baraawe ayaa ka waraysanay horumarka ay ku tallaabsatay degmadaasi iyo kulamo guddoomiyaha gobolka iyo ku-xigeennadiisa ay la yeesheen maamulka degmada iyo qeybaha kala duwan ee bulshada oo ay ka dhegaysteen warbixinno la xidhiidha xaaladaha degmada iyo nolosha ay dadku ku nool yihiin
waa mahadsan tahay irshaad shalay waxaan soo gaaray degmada baraade ee gobolka shabeellada hoose oo ah n caasimada maamulka koonfur galbeed soomaaliya n baraade n waxaa ka muuqanaya dhanka amni dhaqaale iyo weliba waxbarasho iyo caafimaad iyadoona degmada n ay kasoo kabanayso burburkii ama n intay xukumayay maleeshiyada kooxda argagixisada ay ugu n dib u dhici ku yimid waxaan ka mid ah wafdi guddoomiyaha gobolka shabeellada hoose iyo guddoomiye ku-xigeenkiisa dhanka maaliyadda ima- oo imaanaya degmada baraabe waxaan u kuurgelaynay xaalada degmada baraabe ee gobolka shabeellada hoose xalay saqdii dhexe waxaan socdaalanay qeybo ka mid ah degmada oo waddooyinka waxaa noo muuqanayay inay ku xiran yihiin leerarka soolarka iyadana n ganacsiga habeenkii waa mid shaqeynayo dhallinyaradiina ay kubad ku cayaarayeen waddooyinka waaweyn dadka reer baraabe oo ah dad runtii aada uga shaqeeya ciidamada ammaanka markaan wareysanay saraakiisha ammaanka iyo weliba guddoomiye ku-xigeenka dhanka amniga gobolka oo ku sugnaa degmada waxay noo sheegeen in shacabka reer baraabe ay aada uga shaqeeyaan inshaada waxaana xusud mudan in degmada baraabe iminka ammaankeedu yahay boqolkiiba boqol isku halayn karo ciidamada shacabkana hadday arkaan dad liddi ku ah ammaanka kuwa caadaystay in shacabka dhibaateeyaan ee ugu sagis al-shabaab ay soo wargeliyaan ciidamada ammaanka ee degmada ku sugan maamulka gobolka shabeellada hoose maanta waxa ay la kulmeen maamulka degmada iyo odayaasha dhaqanka oo ay kala hadlayeen xaalada degmada iyagoo maamulka degmada warbixin ay ka siiyeen wafdiga xaalada degmada sida ay tahay iyo weliba dhaqdhaqaaqyada ganacsi iyo ammaan ee ka jira degmada iyagoo odayaasha dhaqankana sheegteen ay sheegeen in runtii ammaanka uu yahay mid wanaagsan maamulkan ay ka codsanayaan in gargaar lala soo gaaro oo keliya oo dadka tuulooyinka hoostaga degmada baraabe ee xoolo dhaqatada ah ay hayso hay-adaha caalamkana gobolka wuxuu ugu baaqay inay gargaar la soo gaaraan sidoo kale guddoomiyaha guddoomiye ku-xigeenadiisa dhanka maaliyadda cabdifataax iyo weliba amniga waxay booqdeen isbitaalka weyn ee degmada baraabe oo imika ah mid shaqeynaya waxay kusoo wareeyeen waxyaha isbitaalka agaasimaha isbitaalka wuxuu u sharaxay isbitaalka iyo weliba dhibdhici ku yimid intay xukumayeen ugu oo isbitaalka xarun ciidan ay u ahayd maleeshiyada al-shabaab xiliga ku sugnaayeen degmada haddana lixdan iyo saddex shaqaalo oo isbitaalka medsin iyo takhaatiir iskugu jira ka shaqeynayaan waxay soo gudbiyeen cabasho ah dhanka daawooyinka oo maamulka hoosane wax lagala qabto maamulka gobolka shabeellada hoosene waxa uu sheegay wax ka qaban doonaa iminka waxaa la jooga gudoomiye ku-xigeenka maaliyadda gobolka shabeellada hoose mudane cabdifataax oo aan kugu dhiibaya
marka xigta bal waxaad faahfaahin naga siisaa ee booqashadii aad ku tagteen baraawe iyo ujeedada socdaalkiina kulamo haddii ay jiraan qeybaha bulshada iyo mas-uuliyiinta maamulka iyo waxyaabihii aad kala hadasheen ee diiradda lagu saaray walaalkay waa mahadsan tahay aad iyo aad aan kugu mahad celinayaa marka koowaad booqashadii shalay aan kusoo gaarnay magaalada baraade ee caasimada dowlad goboleedka koonfur galbeed waa maaragtay booqasho guddoomiyaha gobolka wafdi uu hogaaminayay ay kusoo gaareen waxaana loo kuurgalayaa xaaladda ammaan xaaladda dhaqaale xaaladda waxbarasho xaaladda caafimaad iyo guud ahaan xaaladda arrimaha bulshada ee degmada baraabay ku sugan tahay safarkaasna wuxuu kasoo bilowday degmada abgoye amba magaalada abgoye saa u taqaanid magaalada walaweynaa ku xijinay magaaladan baraabe ayaa lagu soo xijiyey marka xaaladaha waxaan u kuurgalaynaa ammaanka dhaqaalaha waxbarashada caafimaadka ama heerarka kala duwan nolosha shacabka marka maasha allah run ahaantii degmada baraabe waxaa inooga muuqda xaalad aan la qiyaasi karin hadday tahay xagga horumarka hadday tahay xagga dib u dhiska hadday tahay maaragtay xagga maaragtay amniga aad iyo aad maaragtay xaalad aan la qiyaasi karin magaalada gudaheeda ayaa iska maaragtay l- lagu baxsanaynaa iska marmaraynaa maxaa la yihahdaa meeshaa rabnaa maaragtay kasoo tukaameysanaynaa maxaa la yihahdaa meeshaa rabtaa tegay aa maaragtay kasoo qaxweynay maasha allah xaalad aad u wanaagsan ayay magaalada maanta ku sugan taha la dhihi karaa markii la fiiriya xaaladihii ay soo martay ee hore waa ta markii aan fiirino dabcan magaaladu waxa ay ka soo kabanaysaa dhibaatooyinkii iyo duuftii ay u geysteen argagixisada al-shabaab horumar xoogan ayaa ka muuqda ka waran dadka marka aad la sheekaysateen degmada baraawe iyo dareenkoodu siduu ahaa wallaahi dadka markaan la sheekaysanay aad bay u faraxsan yihiin waana soo dhaweeyeen maamulka gobolka guud ahaantiisa waxayna la yaaban yihiin in aysan jiri jirin horay in loo kurka xaaladaha ammaanka waxbarashada caafimaadka dhaqaalaha maaragtay heerka nolosha dadka guud ahaantooda maxaa dhib haysto maxaa maaragtay dheef ay qabaan maxaa la yidhaahdaa ayaa maaragtay marka hore ma aysan jiri jirin in loo kurgara laakiinse maanta heerkaas leebelkaasa la soo gaaray maxaa la yidhaahdaa maanta waxaa la kulannay odayaasha dhaqanka maaragtay waxaa la kulannay maxaa la yidhahdaa maamulka degmada ayaa ugu horeyn la kulannay oo maamulka gobolka la kulnay markii warbixin la kala qaatay kadibna odayaasha dhaqanka la kulannay sidaas lamida warbixinaa kala qaadanay waxaa boqoshooyin ku tagnay dhismooyin kala duwan oo hadda socdo iyo dayactirro kala duwan hadday bangiga tahay hadday tahay xarunta maamulka hadday tahay tii dowladda hoose hadday tahay suuq maaragtay la dhisay hadday tahay maaragtay kawaankii malayga allahu mustacaan maxaa la yidhaahdaa kulli guud ahaan cisbitaalkiyaa tagnay kulli wixii baahiyo jiro iyo xaaladaha jira ayay maaragtay dadka shacabkana la wadaageen iyo mas-uuliyiinta meelahaas aan ku booqanay cisbitaalka waxaana loo sheegay in lixdan iyo kow shaqaale ay ka shaqeeyaan saddex iyo labaatan ka mid ah inay maaragtay hay-ado siiyaan oo toban ka mid ahna hay-adda la yidhaahdo ishiis kaalme ay mushaarkooda bixiso saddex iyo toban ka mid ahna shaqaalahaasi ay hay-adda newi ay bixiso mushaarkooda soddon iyo sideedii kale oo soo hartay in wax maxaa la yidhaahdaa xuquuqa aysan haysanin oo ay maaragtay ay ku shaqeeyaan si voluntary ah gobonatooraha gobolka iyo maamulka guud ahaanba ayagoo si wada jir ayaa waxaa loo ballan qaaday haddii kadib in maamulka gobolka uu bixin doono mushaaraadka soddon iyo sideedda soo hartay hadduu allah awoodale raalli ka noqdo si dadka loo tusiyo habka dowladnimada ah loona jeclaysiiyo loona tusiyo in dowladdu tahay in shacabku ay wax u qabato mushaaraad la bixina hadday tahay meelo oo adeegyad maaragtay sarfis ka jiro sida
maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa sheegay in toddobaadyadana soo aadan laga xoreyn doono maleeshiyaadka argagixisada ah ee al-shabaab meelaha farakutiriska ay kaga sugan yihiin gobolka baay xilli wasiiro ka tirsan maamulkaasi ay ku sugan yihiin degmada bardaale halkaasi oo kulamo wadatashi ahi oo la xidhiidha ammaanka ay kula yeesheen qaybaha kala duwan ee bulshada iyo mas-uuliyiinta maamulka wasiirka wasaaradda warfaafinta ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya xasan cabdi maxamed ayaa rediyo muqdisho uga warramay kormeerka ay ku tageen degmada bardaale iyo kulamo ay la qaateen maamulka iyo qaybaha bulshada
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله آه، طبعا شلي لا هي مانتا إلى براتو وحين كسبنا دقمنا بردالة وقيادتي وجدت لحنا كيلو متر دقمنا بيضاء حرمتا قبلك باي طبعا ujeedadeedu waxay ahayd guud ahaan ukuurgelidda arrimaha ammaanka degmadan iyo nawaaxigeeda iyo sidoo kale arrimaha bulshada intaba iyo ciidamada bariiska gaarka ee koonfur galbeed soomaaliya qaybtooda degmada bardaala ku sugan sidii ay ugu diyaar garoobi lahaayeen gulufka la rabo toddobaadyada soo socda haddii alla qadaro in lagu qaado nimankan haraadiga ah meel walba ay ku dambeeyaan waxaan la kulanay maamulka degmada sidoo kale odayaasha dhaqanka deegaankan bardaale iyo nawaaxigeeda oo iyana si wanaagsan aan ola hadalnay oo iyaduna ballan qaaday inay garab istaagayaan ciidanka koonfur galbeed soomaaliya iyo kan qaranka soomaaliyeed intaba la dagaalanka ay kula jiraan ururkan gumaadka ummadda soomaaliyeed
waa ta waxa wararka uu sheegayaa in meesha ay ka dhaceen iska horimaad u dhexeeya laba beelood aadna wadaan waanwaan nabadeed oo la xiriirta sidii dadkaasi dib u heshiisiin loogu sameyn lahaa maxaa xoga oo aad nooga sheegi wax laga reebo sida ay noo sheegeen maamulka degmada iyo odayaashuba dad deris ahoo dul deegaan ay isku haysto meelo guryo lagu dhisanaayey ay isku haysteen oy noo sheegeen oo xoogaa xulgus dhex martayna waa waa ay noo sheegeen hase yeeshee odayaasha dhaqanka iyo maamulka degmada iyagoo iskaashanaya dadaal wanaagsan bay sameeyeen si khilaafkaas xagga guryaha iyo berisnimada aysan dhibaato kale u keenin inay xakameeyeen bay noo sheegeen annaguna waxaan sii caawinay aan amarra ku siinay maamulka degmada odayaashu in wax alaalay wixii laysku haysto si degan oo hufana loo eego ciddii wax ka bedelan oo amniga iyo deganaanshaha deegaanka dhibaato u keenaysana tallaabo sharciga laga qaado waa tahay ee kasoo kow arrimahan la xidhiidha ee kulamada aad la yeelateen odayaasha iyo waxgaradka iyo mas-uuliyiinta maamulka ee la xidhiidha eeisku xirka ee maamulka iyo shacabka iyo sidii wada shaqayn buuxda ay u yeelan lahaayeen ee ayna gacan uga geysan lahayn shacabku sugidda amniga iyo ciidamada aad gaarsiiseen ee bardaale ee loogu talagalay inay sugaan ammaanka ee ka waran waxaa jira ee deegaano ay abaaro ku dhufteen oo ka mida dalka dabcan ee bardaalena waxaa ka jira saamayn ee dhinaca bini-aadanimada ah ka waran dhanka iyagu iyo kaalintii aad ee qaadateen dabcan aad baad umahadsan tahay saad og tahayba soomaaliya oo dhan baa roobkii guga ahaa xilligii la filanayay kamuusan soo horumarin hase yeeshee gobollada baay iyo bokool iyo shabeellada hoose ee dowladda koonfur galbeed soomaaliyaba toddobaadkii aynu soo dhaafnay ilaahay mahadii waxaa si toosa ooga watay roobkii guga ahaa degmada bardaale gobolka baay iyana sidoo kale walow aan abaaro heerkaa gaarsiisan baa ka jiray degmadani nawaaxigeeda laakiin xoogaa kulaylku iyo jiraalku aad buu u yara adkaa laakiin alxamdulilah maalmihii aynu soo dhaafnay roobab wanaagsan baa ka da-ayay magaalada iyo hareeraheedaba waxaana rajaynaynaa inay ku biirsan doonaan dadka iyo dunyadaba waa tahay ee ka waran markii aan eegno arrimaha ee nolosha dadka ee degmada bardaale ee aad ee u tagteen kulamadana aada la yeelateen degmada bardaale sidaad og tahayba waa degmada ugu nolosha wanaagsan markaan eegno guud ahaan gobolka mbaay waa degmo isku xirta dabcan gobolka gedo iyo gobolka baay wadada dheer ee labada gobol udhaxaysana bartanka ooga taalo waana wado weyn oo muhiim oo halbowlo u ah nolosha labada gobol baa dhex marto waa magaalo aada istraatiiji u ah markaad eegtid qaab dhismeedkeeda iyo halka ay ku taalo dadka deegaanadana waxay caan ku yihiin dhaqashada xoolaha nool iyo beeraha intaba noloshoodu aada bay u wanaagsan tahay waa deegaan daaqsinka iyo beerahaba aada ugu wanaagsan dhanka la shaqaynta ciidamada amnigana degmada bardaale caan bay ku tahay aniyo markii laga xoreeyey ururka dumaadka ummadda soomaaliyeed al-shabaab
kaasi waxa uu ahaa wasiirka wasaaradda warfaafinta ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya xasan cabdi maxamed oo isagu waa ku sugan degmada bardaale qadka taleefonka kii ugu warramayey qaybaha kala duwan ee bulshada ee puntland ayaa soo dhoweeyay qodobadii ka soo baxay shirkii madasha wadatashiga qaran ee shalay lagu soo gebagabeeyey magaalada muqdisho xasan geelaani cali xasan haykal ayaa tafaasiisha warkan ka soo diray magaalada boosaaso kadib warmurtiyeedkii shalay ka soo baxay madasha wadatashiga qaran ee lagu soo gebagabeeyey magaalada muqdisho caasimada soomaaliya oo ay kasoo wada qayb galeen madaxda maamul goboleedyada dalka iyo weliba dowladda federaalk soomaaliya ayaa waxaa aragtidooda ku aadan heshiiskaasi ka hadlay qaar ka mid ah bulshada rayidka ah ee ku nool gobolada puntland waxaana ay sheegeen in heshiiskaasi uu ahaa mid dhexalgal ah ayna soo dhoweynayaan haddaba nuur shire cismaan waxa uu ka mid yahay bulshada rayidka ah waxa uu si dhow la socday warmurtiyeedkii shalay ka soo baxay madasha wadatashiga qaran ee lagu soo gebagabeeyey magaalada muqdisho iima muuqan wax aan arki karo oran karo cid bay lid ku yihiin ama turxaan ku yihiin ama laysku diidi karaa igama muuqan qodobadu waxay la muuqdeen kuwa balayna ama waxa weeye caadiya oo yani sidii loo hirgelin lahaa four pointy five election ama doorasho ku salaysan two thousand sixteenka taas baa nidaamkeedii mas-uuliyiintii halkaa isugu tagtay ay isla garteen marka wax broblem anugu dhib uma arko taas
ugu dambeyntii nuur shire cismaan ayaa ugu baaqay maamul goboleedka puntland in bulshada rayidka ah uu la wadaago nuxurka ka soo baxay heshiiskii shalay ay ku soo saxiixeen magaalada muqdisho dowladda waxaanu ka codsanaynaa wixii bulshada ay xaq u leedahay inay door ka qaadato in doorkeeda sida ay u siin jirtay dowladdu ay u siiso ayna ka bixino ayna ka bixin ugu warag in bulshadu ay tahay mid kasoo horjeeda siyaasadda dowladda iyo ama aragtida dowladda wixii la wadaago oo maxaan ku idhaahdaa dowladda iyo bulshaduba ay wadaagaan baa ka qurux badan wax dowladdu ay gaar sideeda u wadato eedeedana ay iyadu qaadato meesha la rabo haddiiba eed ka timaado in eedda la wadaago marka taas dowladda waa ugu baaqaya waxaanu anagu maxaan ku idhahdaa xaq u leenahay inaanu door ka qaadano bulsho haddaanu nahay wixii aanan anagu door ku lahayna naba ugu dudayno oo yani nidaamba maaha wax dowlad u gaara in bulshada haddii aanu nahay aanu ka doodo waxaan anigu ku tarin lahaa bulshada reer puntland na ugu baaqaya ugu baaqaya in ay ka tashadaan aayahooda iyo sidii ay si qurux badan doorashadani ay ugu dhici lahayd iyo sidii loogu talagalay ay ugu dhici lahayd loona ilaalin lahaa midnimada iyo wadajirka loo ilaalin lahaa waxaan u malinayaa afar sannadood weeye afar sannadood wax badan maaha bilibuur maaha bay tiraahdaa soomaalida wax badan maaha laakiin hadda wixii ka dambeeya insha allahu in la xisaabtamo oo dowladda iyo shicibba inta laysku duubmo la xisaabtamo oo wixii la samaynayo wax la wadaago ay noqdaan ciddii wax ku gaar noqoto oo ku takrifashana siday doonto ugu takrifashana waxa weeye in inta kale ay la xisaabtanto intaasaan ku talin lahaa anigu waadna mahadsan tahay
magaalada garowe ee caasimada maamul goboleedka puntland ayaa waxaa la go'aamiyey in bisha may lagu qaban doono shirka arrimaha dastuurka waxaana shirkaasi ka horeyn doona shir ay yeelan doonaan madaxda madasha wadatashiga ee qaran xasan heykale radio muqdisho boosaaso
qaar ka mid ah haweenka magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug ayaa waxa ay gurmad samafala u sameeyeen boqolaal qoys oo ay saameeyeen abaaraha ku dhuftay qaybo ka mid ah gobollada mudug iyo galgaduud ee bartamaha dalka cabdirasaaq maxamed axmed ayaa faahfaahinta warkan inoo soo diray
iyadoo ay soo tarayaan gurmayada iyo samafalka loogu gurmanayo dadka ay saameeyeen abaaraha iyo biyoyarida ka jirta deegaana ka tirsan gobollada mudug iyo galgaduud ee bartamaha soomaaliya ayaa waxaa qaar ka mid ah haweenka magaalada gaalkacyo ay gaarsiiyeen gurmad samafal oo isugu jira baco iyo raashin boqolaal qoys oo ku nool deegaana hoostaga degmada galinsoor ee gobolka galgaduud kuwaasoo ay saamayn dhanka nolosha ku yeesheen abaaraha iyo biyaryada ka taagan deegaanada dhanka waqooyi kaga beegan degmadaasi galinsoor xabiibo maxamuud cabdi xabiibo koofur oo ka mid ahayd haweenka gurmadka gaarsiiyey dadkan tabaalaysan ee ku nool deegaanadaasi ayaa warbaahinta qaranka uga warbixisay waxaan maantay deeq soo gaarsiinay ay soo dhiibeen deeq ay soo dhiibeen gabdhaha maraykanka jooga dadka deegaankan degan ee soo barakacay ee ka tirsan oo u dhashay ayaa waxay usoo dhiibeen deeq lacagtaas deeqda ay soo dhiibeen ayaa waxaan ugu soo gadnay raashin iyo boco
madaxweyne ku-xigeenka maamulka puntland ayaa maanta ka qayb galay munaasabad ay ku qalin jabinayeen ku dhowaad konton arday oo ka qalin jabiyey kuliyadaha dhaqaalaha iyo horumarinta bulshada ee jaamacadda puntland state university yuusuf maxamuud maxamed ayaa tafaasiisha warkan ka soo diray magaalada garowe
munaasabaddaani qalinjabinta ah waxaa ka soo qayb galay madaxweyne ku-xigeenka puntland xubno ka socday golayaasha dowladda salaadiin iyo waalidiin ka qayb qaadanayay farxadda ubadkooda ay muddada wax soo barayeen maxamuud sheekh xaamud guddoomiyaha jaamacadda b s u waxa uu hambalyeyn iyo dardaaran dhaxalgal ah u jeediyey ardaydii qalin jabinaysay maanta
waxaan marka ugu horraysa hambalyo anu hambalyeynayaa oo aan farxadda la wadaagayna haddaan nahay bahda b s u ardada saaka halkaan ku qalin jabinaysa waxaan leenahay hambalyo hambalyo hambalyo marka jaamacaddu waxaa la yidhi waxay beddeshaa bini aadanka aqoontu waxay beddeshaa bini aadanka marka yacni bad isbeddelka ugu horreeya oo laga helayaa waxa weeye in fikradda aad ka xorowdi inaad waxaad qabanaysid si hufan oo karaamo leh aad u qabatid waa waxyaalaha ugu horreeya oo aqoonta laga helo waxaan aaminsanahay dadkeenna dhibaatada haysataa inay tahay dad aan fikradda ka xoroomin oo qofba qof uu ku tiirsan yahay oo wixii loo sheegaba horay kala boodaya oo isku aaminaya midda kaleeto horumar waxaa lagu garaa in wax la abuuro hal abuur in la doodo oo doodo maaragtay yani la sameeyo maaragtay wax tari leh oo wax dhisaya la sameeyo aqoon-yahanadii salaadiintii iyo ganacsatadii ka soo qayb gashay munaasabaddaani qalinjabinta ahayd waxay diiradda si gaar ah u saareen in loo baahan yahay in ardaydu ay sameeyaan cilmi baarisyo tayaysan iyo wax uqabad dalka iyo dadkaba ah waxaan idin leeyahay waxbarashadu sida ay diinteenaba lagu sheegay iqra baa lagu soo horeysay aayad soo degta wax akhrisku inuu yahay muhiim cilmi baadhiskuna inuu kusii xigo marka waxaan halkan ugu congratulate garaynayaa ama ugu een, ugu bogaadilayaa hormuudka jaamacadda macalimiinta iyo shaqaalaha oo dhan inay ka shaqeeyeen inay waxan oo ardaya ay soo baxaan sanad kasta lana ogyahay siday ku bilaabatay iyo juhdiga la geliyey
laakiin qalin jabintu ma ahan waa heerkii koowaad oo aqoon kororsiga hadday idin bilaabatay noloshii hadday idin bilaabatay aqoontii
dadku dee waa umi iyo iftiin baa la yidhi iftiinkiibaa cagta laydiin saaray keliya waxaan idin odhan lahaa sida aan ku arkay dadka waxbartay qaybtiis markaad ingiriisiga iyo qoraalka iyo carabiga iyo soomaaliga barataan oo buugga qaadataan waalidkiin kitaabku idiin hormariyo afar iyo toqon tobankiiyo boqolka baad ka qalin jebiseen haxoorina haxoorina haddaynan ilaahay xiriir la lahayn nolosha adduunka iyo nolosha aakhiro labadaba waa gafiisha mid ka mid ah ardaydii qalin jabinaysay oo hadal kooban ka soo jeedisay xafladda waxa ay sheegtay in uu bilow yahay hayaankii cilmi raadintu ardaydana ku boorisay in la sii wado barashada cilmiga qaybihiisa kala duwan waxaan ee rabaa inaan ardada qalinjabinaysa ku dhaho oo saaxiibadaya hambalyo waxaan beeranay dhul ugu dambayna waan goosanay waan samirnay waana guulaysanay allahna wuuna waafajiyey een welina safarkii cilmigu waa bilow oo waa inaan sii wadnaa waajibaadkii dalkayna ka saarnaana weli waa ina sugayaa mar labaad saaxiibayaan hambalyo gabagabadiina madaxweyne ku-xigeenka puntland oo munaasabadaani soo xiray ayaa sheegay in ardaydaani maanta qalin jabinaysa ay taagan yihiin albaabkii aqoonta loona baahan yahay inay horay u sii wadaan barashada iyo raadinta cilmiga marka waxaan idinku bogaadinayaa runtii inaan marka ugu horraysa idinku hambalyeeyo qalin jabintan aada qalin jabiseen idinka iyo jaamacadda iyo waalidiintiin iyo saaxiibadiinba kulligiin waan idinku hambalyeynayaa runtii samirka iyo juhdiga aad ku bixiseen maanta munaasabadan inaad soo gaadhaan oo ah munaasabadaha qofka ardayga iyo waalidka ugu farxadda badan
codkaasi madaxweyne ku-xigeenka maamulka puntland waxa uu ugu dambeeyey warbixintii wariyahayaga yuusuf maxamed maxamuud oo garowe inooga soo diray ee la xiriirtay qalinjibinta ardayda ka baxay kuliyadaha dhaqaalaha iyo horumarinta bulshada ee jaamacadda puntland state university isaga ayaan ugu dambeeyey warkeennii oo aad ka dhagaysanayseen radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya ciddii warkeenna uu seegay ama doonaysa inay dib uga bogato waxaa inaga xusuusa inay ka heli karto barta internetka aynu ku leenahay ee ciwaankiisa iyo radio muqdisho dot net tan iyo kulanti dambe sidaas iyo ammaanaal